barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
jimco wanaagsan duur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duurnimo halkanna waa lixdii iyo barkii aroornimo waa kowii soddonka bisha may sanadka laba kun sagaali toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mida barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono taariikhda kalluumaysi ee magaalada boosaaso waa magaalo qadiima marxaladada waxay soo martay kalagedisan waxaa jiray xataa beri hore inaanba dadku xataa kalluumaysiga aan maart aan si fiican u aqoono kadibna waa soo tadawurtay oo waxa weeye waa waa la bartay kalluunka iyo muhiimadiisa taariikha badan bay soo martay magaaladu waxay xiriir ganacsi la lahayd magaalada maarta makalla iyo magaalada cadan inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn qhasiidooyinkaani kugu talagelinay bishan ramadaan
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idin haynaa markase hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda maraykanka ayaa sheegtay in mexico toban cisho gudahood ay ku joojiso dadka muhaajiriinta ee dalkeeda kaga soo gudba xuduudda dalkan maraykanka uu la leeyahay haddii kaleetana la saari doono canshuur dhammaan alaabaha kasoo dega dalkan maraykanka ee dhinaca xuduudda kasoo gudba iyo kuwa kala yimaadaba waxaa madaxweyne donald trump uu ku sheegay warkan xalay bartiisa twitter-ka juun tobankeeda maraykanku wuxuu saari doonaa canshuur dhan shan boqolkiiba alaabta kasoo gasha dalka mexico tan iyo inta ay ka joojinayaan dadka muhaajiriinta ay soo geliya dalkan ayuu yiri madaxweyne trump sidoo kaleeto waxaa madaxweyne trump uu intaasi ku daray in uu sii joogteynayo dadka haddii ay sii socdaan dadka muhaajiriinta ee imaanaya gudaha dalkan maraykanka in lasii kordhin doono oo lasii joogteyn doono canshuurta wuxuuna sheegay oktoobar koodeeda wixii la gaaro in shan iyo labaatan boqolkiiba lagu dari doono waxaa kaloo trump uu intaasi ku daray in ay qorsheynayso dowladiisa inay saarto wax intaasi ka weyn oo ku salaysan arrimaha xuduudda ayuu yiri gaar ahaana warbixin uu soo saari doono warka madaxweyne trump ayaa kusoo beegmaya iyadoo mexico ay waayadan dambeba ka imaanayeen dad aada u fara badan oo marka ay ka yimaadaan amerikada dhexe amaba central america halka la yiraahdo ay xuduudda dalkan maraykanka soo dhoobanayeen
ciidamada israa'el ayaa maanta dilay wiil dhallinyaro oo reer falastiini ah kadib markii uu isku dayey inuu galo jerusalem isagoo kasoo gudbayay daanta galbeed jimcaha maanta sidaa ay sheegeen saraakiil falastiiniyiina iyo kuwo kale oo israa'iiliyiina wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in cabdulaahi khayd oo lix iyo toban sano jir ahaa uu u dhintay rasaas ay ku soo rideen ciidamada israel meel u dhow beytlaxam waxaana rasaastu ay dhex martay beerkiisa iyo sanbabkiisa nin kale oo koy labaatan sano jir ayaa isna caloosha rasaas looga dhuftay isla goobta waxaana lagu daweynayaa isbitaal sida ay wasaaradda caafimaadka falastiiniyiintu sheegtay afhayeen u hadlay ciidamada boliiska israel miki rosenfeld ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xuduudda ay isku dayeen inay istaajiyaan dad doonaya inay soo galaan jerusalem warbaahinta falastiiniyiinta ayaa ku warantay in raggaasi ay doonayeen inay jabiyaan gidaarka kala qaybiya daanta galbeed iyo qudus si ay salaada jimcaha maanta ugu soo dukadaan masjidka barakaysan ee al aqsa
waa hagaag markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boosaaso nooga soo diyaariyey waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan uga hadli doonno dhaqan ahaan magaalada boosaaso ah magaalo xeebeed sidee kalluunka looga ganacsan jiray xilligaasi ilaa iyo xilligan barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa maxamed cali fanow oo ka mid ahaan jiray kalluumaysatada puntland haatanna weli ku jira shaqooyinka kalluunka badda toddobaadkan ayaan gudaha magaalada boosaaso ku waraysanay
yuusuf waa mahadsan marxaladda maaragtay ee boosaaso waa magaalo qadiima marxaladada waxay soo martay kala gedisan waxaa jiray xataa beri hore inaanba dadku xataa kalluumaysiga aan maarata aan si fiican u aqoono falakutiris oo la odhan karo hal qof meelaha baa maarata ka shaqaysan jiray kadibna waa soo tadawurtay oo waxa weeye waa waa la bartay kalluunka iyo muhiimadiisa marka taariikh taariikha badan bay soo martay magaaladu waxa weye maxayd magaalo ganacsi weligeed bu ahayd waxay xiriir ganacsi lalahayd daanta kale oo kaga aadan gacanka maaragtay cadmeed magaalada maaragtay makalla iyo magaalada cadan inkastoo gobolkaas hadda makulle ku taal looran jira xadarmood la yidhaahdo oo awal caasimaddu si ahayd shixir dadku way isdhaafi jireen waxay geen jireen subaga waxay geen jireen xabkaha waxay geen jireen hargaha waxay geen jireen baalka korayada waxay geen jireen shalmaanada doonyaha laga sameeyo oo dhirta laga soo jaro beddelkeeda waxaa laga soo qaadi jiray raashin raashinkaas waxaan ka xasuustaa bariiskii la ohan jiray baasarcaha oo macnaha kadib markii horeeto waxaan u ogan jiray magacaas baasarca lagu keeni jiray laakiin kadib waxaan markaan waxaan sii ogaaday inay baasarca ay tahay dad degaanka ah oo ganacsata ah oo degan yamanta in layaao magacooda layihaahdo baasarcan la yidhaahdo oo maarata ay businesskooda ku socodsiin jireen yuusufa waxaa xusid mudan oo kale waxaa faleenka laga dhoofiyo maydiga laga dhoofiyo goboladan puntland markii la geeyo cadan magaca ayay ka bedeli jireen oo waxay ka dhigi jireen mid ka soo baxay wadankooda lookal ahaan uga soo baxay waxayna markay dhoofinayaan ay u dhoofinayaan faransiiska iyo jarmalka iyo waxay ku qori jireen arabian gan ha inay iyagu soo saareen macnaha marka waxyaabaha degan waxyaabaha maarata waxyaaba badan caynkaas ayaa jira bal waxaad iga wartaa marka dhaqan ahaan boosaaso dadkii hore ee ku sugnaa caan ma ku ahayeen dhoofinta kalluunka noocyadiisa kala duwan xaggeese loo dhoofin jiray markan kalluunka waxaa loo dhoofin jiray sida badan wadanka la yidhaahdo wadanka inagoo aad aynu isugu xireen wuxu aha wadanka yeman kalluunka nooca la dhoofin jiran wuxu aha kalluunkan la yidhaahdo xaniidka waa macnaha kalluunka kalluunka madowga ah oo macnaha oo hadba meel maraayo la migration fish ingiriiska lagu yidhaahdo kalluunkaas ayaa maarata la xaniidin jiray cusba cusbaa la marin jiray waa la qaladin jiray kadibna jawaana baa lagu guri jiray saas ayaa loo dhoofin jiray wax kale hadde meel kaleto dee wax kaleto meelaha kale waxa laga dhoofin jiray libaaxa laakiin iyaga halkan waxa u badnaa kalluunka dhaqan ahaan caan bay ku ahayn kalluunka dhoofintiisa maadaama barnaamijka uu dhaqanka yahay haddana waxaa rabaa inaan sii barano dhallinyarada xilligan ay bartaan noocyada kalluunka noocyada kalluunka badda ku jira tira ahaan ma la ogyahay inta uu yahay
kalluunka badda ku jira waxa weeye waa lama koobi karo laakiin de kolley waa sida annagu hadda aan ku ogaan karno waxa weye waxaan soo raacaynaa gruubis macnaha oo hadda moogta wax layahda kalluunka madowga waa isku faamili kalluunka kalluun qareedku isaguna waa isku faamili kalluunkan dusha dusha mara oo masalan baka faraska kan la yidhaahdo maaragtay oo flying fish flying fishka la yidhahdo masalan faardaha oo kale bismillahi raxmaan kalluunka waxaasoo dhan waxa weeye iyaguna waa kalluun isku mid ah oo kala gaar mid saasaa lagu ogaan karaa maaha lakiin iyagaasaa waxsii noqonayaan noocyo badan masalan hadeer kalluun kalluun qareedka oo kale hadeer haddaynu fiirino maaragtay noocyadiisa dee caawa maba dhammayn karno haddaynu balowno waa wax badan marka dadka dibadaha jira oo kale yeman baa ii sheegtay in loo dhoofin jiray markii ay soo dalbanayaan oo kale ay rabaan boosaaso oo kale in kalluunka ay ka dalbadaan iyaga loo dhoofiyo ma nooca kalluunka soo sheegi jireen waxa weeye ma ma awal mise hadda awal waxa weeye kalluunka waxaba moogta xiriirka communicationku aad buu yaraa oo dadka waxa weeye waxaa laisugu gudbi jiray doonyahaas doonyahaasuna matoor ma wadan jirin oo waxay ahayn doonyo ma garanaysaa shiraac bay isticmaali jireen waxa weye de marka waxaas waxay ahayn seasanaal bay ahaydoo six months baa markii la joogo dabayshu isbedelaysaa marka hore dabayshay ku tageen waa inay lix bilood xaggaa jiraan kadibna dabaysha kale markay soo soo balaabto haddana inay soo noqdaan sanadkaba laba goor baa maarata laysu gudbi jiray iibsi kalluun baa ka dhexeeya laakiin wax dalabaad ah maaratay wuxuun baa layska geen jiray badeecado waxay iska ahaan jireen inta la qaado baa la iska geen jiray moogta dee xaggaasna haddii la geeyana waxay iska ahaan jiray waddanku wax maarata looga baahan yahayo macnaha wixii soomaaliya ka imaada waxay ahayn wax maaratay dheeman oo kaleeta ma garat waxaa ugu badan ee xilligan ee badaha ka shaqaysta waa dhalinyaro bal waxaad iga warataa xilliga hore dhalinyarada oo aad adigu xilligaas aad dhalinyaro ahayd fanow iyo dhalinyarada hadda jooga maxay sooran ka dhahaa xilligaasi maxaa farqiga udhexeeya markaas dee farqi weyn waaba udhexeeyaayo hadde waxaan waxaa jirta berigii hore ninka marku hadduu labayo toban jiro jiro wuxuu reerka maogtahay hawsha ka socota buu wuxuu ka mid noqon jiray maogtahay nin hawshii maarata meel me- meel kaga aada dee waxa weeye dadkaasu waxay ahaayeen dad shaqo oo maaragtay oo skills ah oo xirfad ah ku shaqeeyay hoon wiilku aabihiis intuu yaqaan ayuu maaragtay ka dhexli jiray ee, si uu maaragtay dee reerka u hanto hadee kale waxaa odhan waxaa jira xataa maaragtay eh, gabay odhanaya wiil labiyo toban jira hadduu lali ahaan waayo looyaanta dirida hadduu loonka rogi waayo raga ma- marti laylki soo galay hadduu loonka rogi waayo raganimo luduskuma jirta liciya ogaada labiyo toban baa lagu qiiman jiray ragga halkaana waxa weeye labiyo labaatan ilaa labiyo soddon waxa weeye baa laguma la- lama qiimayn karo marka farqiga weyn baa u dhexeeyey farqi weyn aad bu- farqi weyn baa u dhexeeya farqi weyn ninkaas xilligiina de waxayda ka go-oneed shaqo xilligaa de waa xilli wuxuu ahaa xilli shaqo buu ahaa oo maaragtay de qofku ama ha joogo maaragtay eh, baadiye ha joogo ama ama- ama beled ha jooge waxa weeye hawsha socotabu wuxuu ka ahaa maaragtay ah, wuxuu ka ahaa xubin ka ahaa waaya ee, waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo ee, fanow waxaad ka mid tahay ee, dadka ee, sida aadka ah ugu dhow ee, arrimaha badda oo xilligan wax laga weydiiyo ku sugan magaalada boosaaso waxaa la dhahaa ee, xilliyada waxaa jira xilliyo badda laga shaqaysto iyo xilliyo aan laga shaqaysan xilliyadaa waa nooce Ee, marka laga soo bilaabo ee, bisha bisha sagaalaad ilaa iyo bisha lixaad waa xilliga laga shaqayn karo magaalada boosaaso badeeda inta kaleeto waa laga shaqayn karaa laakiin waxa weeye waxaa dhaca- waxaa ka dhaca dabaylo aad u waaweyn oo dabaylahan mansuuniska ah dabaylahaas mansuuniska ah oo halkan hadday yimaadaan waxay noqonayaan in waxaa la yidhahdaa fooraa la yidhaahdaa dee wuxuu qofku ri- riski buu gelaya moogtahay xagga maarta badii ma fuuli karo moogtahay oo waxa weeye sidii matoorkii ay ku kaxaynaysaa islamarkii wayaan bay kaa tuuraysa laakiin si- bisha sagaalaad ilaa bisha lixaad waa xilliga ugu kalluunka badan ee laga laga laga laga jilaaban karo xeebaha maaragtay ku tees- ku teesan maaragtay golis rangeska buraleyda golis ee macnaha badda maaragtay ee gacanka kulaalaya xilliga badxiranka xilliga badxiranku hadda hadda xilligan waxay- wixii joogna xilligan maaragtay bisha shanaad bisha lixaad bisha toddobaad bisha si- sideedaad saddexdaa bilood badda xiranta lama galo baddaas haddii la galan la- waxa weeye waxa riski baa riski baa jira weyn waxaa noo sharaxda marka kalluunka noocyada lasoo qaban karo oo la cuno iyo noocyada badda ku jira oo aan la cunin ee yuusuf kalluunka noocyada bada ku jira oo dhan kulli waa la cunaa laakiin dee dadkeenni baa xoogaa waxa weeye wuxuu hadday dadka ay ku bataan oo ayn baahi badan u qabin ayaa waxaa keenaysa inay kalluunmadii ay kala doordoortaan laakiin waxa badda ku jira oo dhan waxa weeye kalluunku waxa weye kuwa ay ka cararaan baaba ugu fiicanba ma garata hadda masalanba ka soo qaadba baalkan la yidhahdo socoobaanka oo kale socoobaanka oo kale waxa weeye wuxuu ka mid yahay gruubka la yidhaahdo white meat fish oo kuwa kalluunka hilibka cad weeye adduunka qaali buu ka yahay maaha maaha baana ingiriiska lagu yidhaahdaa maaha maaha waxa weye hadda faransiiska oo kaleeto halkii xabo oo maaragtay socoobaanka waxa weye waa very expensive halakana waxay waala tuurayaa oo waxbay soomaalida wax tirahdaa kuwa ku gabaydaa socoobaan ninkii cunay mindhaasoor xun kama maarmo marka kalluunkan kan uu kay tuurayaan baaba ugu nafaqo badan maxaa ka mid a marka kalluunyada la cuno de kalluumada la cuno waa badan yihiin hadda dadkaan hadda masalan booso oo kale markaynu joogno waxaa la cunaa tabadiinta saynuubta shuruwada je- dabagucunka ee, diiraha qariibka ee, ke- ke- mm, kalluunkan la yidhaha sumaanta gaxashka ee, qardabada ee, shoofaha ee, baaldheerta afkutoobka waxaasoo dhan baa la cunaa lana iibgeeya waxaa jira eh, xilliyadii hore maadaama ka hadlayno xilliyadii hore waxaa jiray eh, kulliyado kala duwan oo badda ah oo la baran jiray si qofkaasi hadhow haddii badda uu khatar ku noqdo oo kale isku badbaadiyo ama uu ku shaqaysto xilligan ma laha moodaya guud ahaan ee dalkoo idil bad waxaa iga- iga wartaa maxaa jeedin lahayd oo ku saabsan in jaamacadaha oo idil lagu soo daro eh, kulliyada ku saabsan barashada badda Ee, waxa anugu waxaan ku talin lahaa jaamacadaha yaan lagu soo darin macado qofku markuu dugsiga dhexe ka baxo siday dowladii hore ahaan jidhay markuu dugsiga dhexe ka baxo qofka in maarata macad uu galo moogta ama kalluumaysiga ama beeraha ama ama xanaanada xoolaha ama daaqa ama caafimaadka maxaa yeele qofku markuu jaamacad tago dee waa qof markaas macnaha macnaha waxa waa la talinaya waxaas wey laakiin haddii uu rabo qofku inuu direct contact ula yeesho baddi waxaa fiican ku talin lahaa anigu in dugsiyada dhexe markay ka baxaan ardadu loo jiheeyo dugsiyo macado loo furo maarata kalluumaysi waxay hodhow ku shaqaysan horaba ka shaqadooda ka balowdaan shaqada badda ma mid dhib badan baa mise waa mid eh, howl fudud oo qofka walba uu ka soo bixi karo shaqada baddu waxa weeye waa shaqo haddii qofku uu macnaha uu taba- tareerinkeeda qaato shaqa dhib badan maha waa shaqa fudud weeye ma garat macnaha waxa weeye qofku waxa weeye sideedaba annagu beriga hore waxaan oran jiray odayaashii hore aan ka soo gaarnay dhaqan ahaan waxay oran jireen qofka biniaadanka ah habeenkii isagoo hurdalaba u shaqeeya labadaas waxaa ka mid ah shabaag shabaag buu qofku dhiganayaa shabaagta hadduu dhigto habeenkii waxa uu u gelayaa kalluun ama libaax subaxii markay tahay waagu markuu beriyo aadayaa shabaagtii buu soo maaragtay faaqidanaya annagu marka shabaagta lasoo baaray kalluunka laga soo baarayo technology waxaan isticmaalaa faaqidasho shabaabka soo faaqidanaya wixii ilaahay ka siiyabuu maaragtay kala soo baxaya iyo orgiga orgiguna habeenkii hore aduu iska hordobu iska qalaadaya oo riyihii maaragtay kuwa orgeynayayo kuu shaqaynaya marka shaqadu baddu shaqa dhib badan maaha dhallinyaradu waanay fahamsanayn shaqa dhib badan maaha waana shaqa moogta qofku maanta haddii uu aado saakay galabta uu kala imaan karo wax soo saar waaya ee, maadaama qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ee dhallinyarada isla soo gaarnay ee, dabaasha oo kale waxaa jira ee, dhallinyaro inay dabaashaan ay u fududahay haddana waxaa jira dhallinyaro kale oo dabaasha aan si fiican u aqoon dabaasha in la barto maxaa ma yahay shay muhiima oo qof kasta u baran karo de waxa weeye sideedaba qofku marka uu naftiisa ee, uu uu maaragtay seefgareeyo ayuu wax soo saari karaa laakiin waxaa la yidhi nin ee, nin gadaal ka baqayaaba istiraahda soomaaliu reer ma doojo haddii uu qofku uu ka baqayoba moogtahay naftiisa inuu halis gelayo dee waxa weeye dee doonta duufaankeeda dhinaceeda isma taagi karo wuxuu odhanayaa armaa badda u dhacdaayo markaasaa badda ku dhimataa dabaashu waa muhiim marka ugu horreysa waa inuu dabaasha yaqaana qof aan dabaal aqoon badda inuu fulaano kulama taliyeen see loo baran karaa marka dabaasha dabaasha waxaa loo baran karaa dabaasha de wa- wax wax dhib badan maaha dabaasha waxa weeye waa cilmi cilmiyada labitee ka mid tahay qaab loo bartaa jira intaasoo nooc ilaa toddoba nooc weeye qofka waa loo balaabaya maalinta ugu horeysa waxa cashar baa la siinaya maalinta wixii cashar maalinta kale cashar saa samay saa yeel saa yeel qofka marka waa waa wax la baran karo weye marka qof kasta badda iskama aadi kara waa qofka dabaasha yaqaana unbaa badda geli kara kana shaqaysan kara haa qofka badda iyo- qofka dabaasha yaqaan baa badda geli kara maxaa yeele qofku waa siiban karaa macnaha bad bad doontu way kula degi kartaa waxa weye cala aqal waxaa la rabaa dabaasha qofku iyadaa noocyo badan leh qofka xataa hadduu waxa la yaaba qaybta ugu liidata dabaasha waxa la yaaba badka kac qofku bal waa inuu at least uusan maaragtay qu- hoos u quusi karin ugu dambeyn marka maxaa jeedin lahayd oo tala ku saabsan ee, guud ahaan ee dhallinyarada dee dhallinyarada waxaa anugu odhan lahaa waa waa ogtihiin oo haddeer waxa weeye meel walba maaragtay abaara iska jira beerihi wa iska roobabka way iska yaraadeen dee baddaana ayna deeqdehe badda rag dhallinyaradu badda maaragtay waa inay ka shaqaystaan waa inay badda soo galaan oo ka shaqaystaan saasaan kula talin lahaa waxaa jira shabaag badda la dhigo oo kalluunku ay galaan shabaagtaas iyo qaab kalluunka ay u galaan dad badan ba isweydiinaya haa yusuf waa mahadsan tahay shabaagtu waxa weeye waa dhowr nooc weeye waana maaragtay wax shabaqshabaq camal oo kaleeta dadka aan aqoon waxaan ugu sifaynanaa wax shabaqshabaq oo ilaale weeye moogtahay daldalool leh daldaloolkaas ay wax ka galaa shaba- sh- kalluunka wuxuu la galaa madaxa madaxa markuu la galana la dabin weeye markuu dareemo in wax haystaan buu markaas si buu sii kacaya kusii naxayaa moogta markuu sinaabu wix gabayl dhan baa- baashoo dhan isku duduubaya shabaagtu caynkaa way moogtay oo laba nooc waxaana jira dhowr nooc baa jira shabaagaha waxaa ka mid ah shabaagta la yidhaha ildheerta oo loo isticmaalo loo- lagu dabo libaax iyo nooca la yidhaahdo maaragtay shabaagta ilyarta waxaa lagu dabaa iyadana kalluunka macnaha waxa way ishu moogtahay ishay ku kala weyn yihiin moogtahay libaax iyo kalluunku isku- isku maarta isku size maaha libaaxu waa madax weyn yahay wuxuu u baahan yahay eh, shabag weyn oo maarata furan il furan buu u baahan yahay kalluunkana waa yaryahay waxaa jira ee, xilliga xil goormaa la doonaa marka kalluunka ma xilli ee, dadku ay badda aadaan baa jira oo u cayiman ma jiraase habeenkii in ee, badda loo dhaxo haddii loo dhaxona qofka halkaasi aada baddaas oo saarnaada muxuu qaataa so waxa weeye shaba- maaragtay marka la kalluumaynayo kalluunka horta waxa weeye waa dhowr nooc macnaha waxa weeye nooc waxaa la yidhahdaa line fishing system waa lineka maaragtay marka eh, idaada lagu lagu jilaabayo noocna waxaa la yidhahdaa net eh, net fishing system oo waa shabaagta shabaagta ayaa waxay u kala baxaysaa laba qaybood Wa- qayb waxay noqonaysaa floating net waa waxa weeye waa shabaagtii oo sabaynaysa oo lagu xiraayo gaadiidka baa madaxa loogu xirayaa shabaagta saa u dhiganaysaa ee, doonti baa madaxa ugu ugu xiraysa xarig ugu xiraysaa way isla sabaynaysaan way isla soconaysaan maayadda ayna qaadaysa ilaa shan kilomitr lix kilomitr toddoba kilomitr toban kilomitr baa habeenkii jaraysaa adigoo iska hurdaa moogta waagu markuu beriyo aroorti tahay baad maaragtay kacaysaa shabagii baa maaragtay soo qaadanaysaa waa kusoo ridanaysaa macnaha kalluunkii iyo shabagiiba saasaa kusoo qaadanaysaa taas waxaa la yidhaha floating net waa shabaga maaragta sabaynaya annaguna waxaan- annaguna waxaan idhahnaa sabaayad buu maanta aaday tan kaleeto shabaagta nooca kale waxaa la yidhaahdaa maaragta tan la dhigayo dhulka hoostiisa oo waxaa loo dhigayaa baraawis iyada waa la dhigayaa baroosina muul baa laga dhigayaa midna waxaa laga dhigayaa maaqi markaas halkaasi oolaanayaan subaxa waa ka imaanaysaa markaa magaaladaad joogaysa subaxi baad tegaysaa waxa weeye waa kalluunkii baa ka soo guranaysaa annagu marka kalluunka laga soo guranaya waxaan ahnaa waa soo maaragtay shabaagtii baan maaragtay soo faaganaya macnaha soo maarata kalluunkii kala soo baxayna saas weeye xilli may aadaan dhallinyaradu waxay aadaan bacdcasar bacdcasar bay ka baxayaan hadda bislan kusoo magaalada boose aan joogno bacdcasar baa laga baxaa qofku waa tegayaa habeenkaasoo lama maqnaanaya subax xumanaya hal saac meelahaas habeenkii baduu seexanaya haa, uu raashinkiisi iyo wixiisi iyo macnaha waxa weye bahalayaa sareedaan la yidhaahdo oo raashinka lagu karsadaa jira dhuxushiisa iyo garaamkiisa raasinka iyo waxaasoo dhan buu qaadanaya isagoo doonaysa joog wax walba samaysanaya maafta ma jiraan khataro inta badan ee soo wajaha ee kalluumaysatada oo aad wax nooga sheegi kadho maxay tahay waxyaabaha laga baqo inta qofka uu badda uu saaran yahay ee waxa weeye waxyaabo badan baa jira oo badan oo khatar ah dee kolley khatartuna waxa weeye ilaah baa keena waxa weeye kumana xirna maaragtay qofkii badbaadaya isagoo magaalada joogusan badbaadahayn laakiin khatarada maga- badda haddaad i weydiisa waxaa ka mid ah hadduusan qofku uusan shidan habeenkii macnaha tahay signalka signal light baa jira oo ay qaataan oo maaragtay marna baxaya marna damaya oo solara annaga waxaan nanaa bigle soomaalihaan bahalkaasaa wax ku xiranaysaa ee, qori yar baa u taagaysaa waa ku xiranaysaa habeenkii o dhan buu biglaynayaa moogta marka waxa wixii gaadiid ah oo badda maraya sida ma kasoo qaad maraakiibta doonyaha waaweyn waxa weeye maraakiibta horta bahalkaa ma arkayaan oo iyagaa layr iyaga markay soconayaan iyagaa layr miiran oo waa halisteeda ay leedahay laakiin doonyuhu way arkayaan wayna kaa leexanayaan oo xoolayaan alle halkaas gaadiid badeed baa yaal shabaag baa taal waxaasoo dhan waa ku xisaabtamayaan maca shabaagta u ka leexanaya markaas laakiin de marmar way iska dhacdaa ma ogtahay ninka maaragtay doonyaha markay soo gelayaan oo kale waxaa dhici karta ninka shukaanta haya inuu maaragtay mutasaahil yahay oo ama maaragtay nin keerasa yahay oo maaragtay aan waxba danaynhayn waxba fiirinhayn kaasoo kale oo ku jiri karaa ma ogtahay dadku isku mid maaha ma jiraa khataro oo badda wax ku jira oo kale oo laga baqo intuu qof kalluunku jiro badda hadde waxa weeye waxaanu wayska nasiibo masalanba ka soo qaad ee, badda markaad joogto oo kale waxa weeye kalluunku habeenkii waa iska mugdi markaa layrka shido oo kale ama tooj shido oo kale waxaa dhici karta kalluuno moogtahay kuu dhow dhow oo masalanba kalluunkan la yaado faraska oo kale ama taraaqada oo kale markay kuu dhow yihiin waxa weye inay soo boodaan oo iyagoo le moogtahay waxa kan layrkaa muxuu yahay markay soo boodaan waxaa dhici karta af dheer bay leeyihiin ee, haddaad taagan tahay inay kelida kaa geliyaan ama shaf kaa geliyaan taas waa dhacdaa laakiin waa waa feer reer wax saa u badan ma libaaxa ka wada libaaxu maayo isagu libaaxu waxa weye libaaxu waa wixii badda ugu taga ha isagu isagu kugu soo kori maayo gaadiidka inkastoo jiro inkastoo uu jiro nooc ka mida libaaxa oo la yihahdo cawar cawarku waxa weeye aalaaba waxa weeye maalintii oo kale wuxuu arkayaa maaragtay harkaaga oo kale markuu arko waxaa dhici karta mararka qaarkood inuu soo boodo oo kugu dhuso dabada oo baashkaa la dego oo badda badda kuu tuuro dabeetana ku cunooba isagu de maya libaaxu badweyn ma keliya ma jooga xataa xeebtuu joogaa nooc ka mid a ayaa jooga xeebta noocaan la yaha shooxadka waxaan leeyahay ninka noocaan la yaha jeexdhala oo kale ama dadka qaarkood u yaqaanay miishaarta xeebta buu joogaa meesha maarata nusmitir oo kale biyaha wuu imaanayaa wax walbana waa cunaa isagu xataa caagaga maaratay qashinkaa iyo wixii badda wixii arko waa laqaa isagu intaas ayaan toddobaadkani kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo si toosa uga dhagaysanayseen idaacadda v o a wuxuuna idinkaga imaanayay magaalada boosaaso anigoo yuusuf maxamuud ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonno nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf iyo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka ee v o eda barnaamijka dhallinyarada maanta markana bal dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa stuudiyaha igu helinaya jamaal
aad baad mahadsantahay saara kulan wanaagsan dhegaystayaal maalinta berito waxaa la ciyaari doonaa kulanka kama dambeyska ee champions leaga ee kooxaha tottenham hotspur iyo liverpool ay isaga hor imaanayaan waxaana kulankaasi uu ka dhici doonaa gegada stadi wanda metropolitano ee naadiga atletico madrid ee madrid ka dhisan ay ku ciyaarto kulankaasi wuxuu noqonayaa kulankii sagaalaad ee naadiga liverpool ay ciyaarto faynalaha koobka yurub laga ciyaaro yuruban cab ama champions leaga waxaana ay tahay naadiga ugu badan ee final ciyaarta dalka ingiriiska marka la fiiriyo waxay ku guulaysteen koobkan champion league shan mar balse labadii jeer ugu dambeysay way ku guuldaraysteen sanadka labakuniyotodobadii iyo labakunsideediytobankii naadiga tottenham hotspur waxay ciyaaraysaa kulankoodii ugu horreeyey ee finala ee yurub cab ama champions league finala waxaana ay sidoo kale doonayaan inay noqdaan kooxo rikoor inay dhigaan oo ay ku guulaystaan koobkan waa la arki doonaa kulankani iyo sida uu ku dhammaado warar kale goosgoos ah ayaan idin dul maraynaa naadiga kubadda cagta ee inter milan ayaa heshiis la gaartay tababarihii hore ee kooxaha yuventus iyo kooxda kubadda cagta ee chelsea antoni conte inter ayaa waxa ay shaqada ka celisay dhowaantan tababarahoodii spleti oo champions leaga usoo saaray sanadka labaad oo isku xiga waxaana antoni conte uu noqonayaa in uu kusoo laabto horyaalka dalkaas talyaaniga isagoo markan leelinayaa naadi ay aad u xifaaltami jireen isagoo ciyaartooy iyo isagoo tababara intuba ee naadiga inter milan intii uu joogay ligada stanford bridge waxa uu kula guulaystay naadigaasi laba koob oo kale ah koobka premier league iyo koobka eve kaabka waxaana hore uu naadiga yuventus kula soo guulaystay saddex koob oo zeria a ah ee naadiga kubadda cagta yuventus dhinaca kale naadiga chelsea ayaa la sheegayaa inay eh, ka warhayso inuu ka tegi doono ciyaaryahan aiden hazard oo doonaya inuu xilli ciyaareedka soo socda ka ciyaaro meel ka baxsan horyaalka dalka ingiriiska waxaana si weyn loola xiriirinaya naadiga kubadda cagta ee real madrid ciyaartooygii hore ee naadiga kubadda cagta ee chelsea Cesc Fabregas ayaa isaguna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in taageerayaasha iyo maamulka naadiga Chelsea ay xushmeeyaan rabitaanka ciyaaryahan Eden Hazard. Sergio Ramos oo dhowaantan la sheegaya inuu ka tagayo naadiga kubadda cagta ee Real Madridna waxaa markale la shaaciyey inuu sii joogi doono naadigaas. Wararkaasi halkaa ay noo joogaan ee ciyaaraha waxyaabaha kulankaasi aan idiin sii sheegay ee Atletico ee Tottenham Hotspur iyo Liverpool ee gegada Atletico Madrid finaalaheeda uu ka dhici doono. Waan idiin soo gudbin doonaa natiijooyinka xubinta ciyaarahan halkaasi noo jooga.
waa hagaag ciyaarihiina intaas aan kaga gudubno bal markana waxa aad ku soo dhowaataan cabdiraxmaan tantaawi iyo mid ka mid a ramadaanka qasaaqiisi
sidadaasi halkaaynu kaga gudbino gabagabe ayaynu u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal zaare cabdixmid iyo jamaal axmed ismaan ayaa idaacaddan idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo dhammaantaynu isku duban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo
بصالي على خير الوجود ومن صدى النبي وكيف لا ورسول الله يخير